mas-uuliyiin isu horkahaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir siraar wasiiru dowlaha wasaaradda axmed naaji cabdulaahi gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo waan e xogayaha dowladda hoose daahir xuseen cabdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda yasi wada jire waliba yoonshiidii keena xarun cusub oo laka barada doona farsamada galanta waaniyo hirgelidii wasaaradda walbarashada jubbaland xarunta lashiidhiki yaa laka barada doona farsamada galanta waan iyo ku faa'iidaysa doonana dhallinyarada degmada kismaayo gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo waan eh xogayaha dowladda hoose daahir xuseen cabdi iyo anka horeyntii sharaxii xaruntan iyo walyaabo markaasi gobadaasa waxaa magaalada kismaayo laga dhagax dhigay dugsiga farsamada gacanta ee magaalada kismaayo oo ah intii burburkii ka dambeysay dugsigii farsamada gacanta ee ugu horreeyey waxaana maanta wada dhagax dhigay maamulka degmada kismaayo iyo wasaaradda waxbarashada oo uu hogaaminayo wasiir seeraar dugsigaasoo laga dhagax dhigay xaafadda sinay maanta ayaan dhagax dhiggaasi ku guulaysannay dhul ballaadhan oo dhulkii danta guud ahaa ayaannu u dhagax dhignay aniga iyo wasiirka anigoo madkalhaya degmada halkaas ayaan maanta dhagax dhiggaasi uu ka bilowday insha allah iskuulka dhismihiisii iyo dhammaystirkiisa iyo waxbarashadiisuna way ku xigi doontaa wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir seraar maax ayaa sheegay in xaruntana si dhaqsile la dhisa doona si iyo unku faa'iidaysadana dhallinyarada sidaa uu guddoomiyaha ku-xigeenka degmada kismaayo inoo sheegay maanta waxaanu dhagax dhignay dugsiga farsamada gacanta oo aan rajaynayna insha allah biidni illahi alkariim inay ka faa'iidaysan doonaan dadka reer kismaayo ama reer jubbaland oo runtii baahi weyn loo qabay farsamada gacanta baahi weyn loo qabay yaan maanta dhagax dhignay wuxuu ka mid yahay dhagax dhiggan ama mashruucan mashaariic runtii fara badan oo ay wasaaraddu hirgelisay ama afmadow ha noqoto ama dhoobley ha noqoto ama degmadan kismaayo ha noqoto ama gobolka gadaba ha noqoto mashaariic fara badan oo runtii dhismayaashoodu ay fara badnaayeen noocan uu ka mid yahay kumana ekaan doono intan hadba waxaan fiirin doonaa baahida jirta iyo sida ay ku habboon tahay gobolkan jubbada hoose meelaha farsamada gacanta runtii lagu baran jiray uu ka mid yahay ama beeraha ha noqoto ama kalluumaysiga ama yani waxyaalaha kaloo faraha badan oo biniaadamka horumarkiisa ah hadda baahi weyn baa loo qabaa runtii farsamada gacanta ama xagga noqoto xagga leydka iyo maaragtay ceedceedda oo laga dhaliyo maaragtay qoraxda waxyaalahaasoo dhan runtii waa baahi weyn oo hadda aan rabno in la daboolo waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay khaasatan maaragtay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka guud wasaaradda howlaha guud iyo dhulkan sidii maaragtay runtii qiimaha badan runtii wax wax oo wax weyn waaye maaragtay runtii maaragtay oo aragnaa maaragtay waana mahadsantihiin